waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa arbaca bisha diseembar ay tahay shan iyo labaatan sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenaha andhehe magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac xoogga dalka australia ee ku sugan dalka dibaddiisa oo fariimaha ciidda krismaska u soo diray qoysaskooda macaluul ku sii baahaysa dalka suudaan iyadoo halkaasi weli uu ka socdo dagaalka soke ciidamada austraeliya ee ku sugan dalka dibaddiisa ayaa fariimahooda ciidda krismaska u soo diray qoysaskooda iyadoo lagu jiro xilligii fasaxa gaar ahaan maanta oo ay tahay maalinta shan iyo labaatanka disembar ee dalalka ama wadamada ama shacabka masiixiga ay u dabaaldegaan maalinta ciidda krismaska iyagoo markaasi askartaasi qoysaskooda iyo saaxiibadooda usoo diray fariintaasi ku dhowaad laba kun iyo saddex boqol oo askar australiana ayaa adduunka oo dhan ku kala sugan iyagoo qayb ka ah howlgallo kala duwan oo ka socda meelo ay ka mid yihiin bariga dhexe afghanistan koonfurta suudan iyo dalal kale georgina gilbert oo ka tirsan ciidanka kuna sugan dalka baxrayn qaybna ka ah howlgalka amniga badda ee gobolka bariga dhexe ayaa fariintan u soo dirtay qoyskeeda waxaan rabaa ayay tiri inaan mery christmas ku dhaho qoyskayga saaxiibaday gaar ahaan hooyo iyo aabe walaalkay james xaaskiisa michaela wiilka aan habarta u ahay theodore kan ugu muhiimsanna waa eygeyga ayay tiri oo poli la yidhaahdo marka mery christmas waan idin jeclahay ayay tiri dhammaantiin waana ini hiloobay dagaalka sokeeye ee ka socda dalka suudaan ee u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kooxda r s f awgiis waxaa dalkaasi ku sii faafaya ayaa la yiri macaluusha ama gaajada wuxuuna dagaalku sababay in shacab aad u fara badani ay markaasi guryahoodii ka barakacaan hay-adda la yidhaahdo integrated food security face classification oo i p c loo soo gaabiyo ahna mid ilaalisa ama dusha kala socota heerarka gaajo ee caalamka oo dhan ayaa sheegtay inay macaluul ka heshay ama ogaatay in macaluul ka jirto shan goobood oo ay ka mid tahay xerada qaxootiga ugu weyn dalka suudan ee samsam la yidhaahdo iyo gobolka waqooyiga daarfuur devera clearly oo ka tirsan hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobey ayaa sheegtay in dad gaaraya lix boqol iyo soddon iyo sideed kun oo qof ay macaluul markaasi taabatay xaaladda suudan waa xuntahay ayay tiri mana aha mid la aqbali kara in dunida aanu maanta joogno oo barwaaqo badani ay ka jirto ay dad weli gaajo ugu dhimanayaan tani ma aha ayay tiri inay dhacdo waxaa runtii aan u baahannahay waa inaannu dadka gaarno waxaanu u baahannahay inaannu gargaarka si amniya loo gaarsiin karo dadka u baahan waa in dagaalka la joojiyo si dadka loo gaarsiiyo cunto biyo nafaqo caafimaad iyo beero markaasi ay fashaan ayay tiri suudaan ayaa noqonaysa dalkii saddexaad ee shan iyo tobankii sana ee u dambeysay si rasmiya loogu dhawaaqo in macaluuli ka dilaacday iyadoo hore macaluul ay uga dhacday dalalka koonfur africa iyo soomaaliya halkaas oo sanadkii labadii kun iyo kow iyo tobankii macaluul weyn ay ka dhacday taasoo lagu qiyaasay inay ku dhinteen rubac milyuun qof oo kalabar ka mid a ay ahaayeen caruur da-doodu ka yartahay shan sano i b c ayaa sidoo kale ka digtay in qaybo badan oo ka mid a falastiiniyiinta degan khaza ay wajahayaan macaluul kooxda ka shaqaynaysa xil wareejinta ama in xilka lagu wareejiyo trump bisha soo socota labaatankeeda ayaa la sheegayaa inay qorsheynayaan in maraykanku isaga baxayo ururka caafimaadka adduunka ee w h o la yidhaahdo maalinta ugu horeysa ee uu trump xilka la wareego tan ayaa ka turjumaysa ayaa layidhi dhaliilo uu hore ugu soo jeedin jiray hay-addan tallaabadan ayaa noqonaysa isbeddel weyn oo ku yimaada siyaasadda caafimaadka maraykanka sidoo kalena waxa ay go-doon ka dhigaysaa ayaa la yiri maraykanka marka ay noqoto dadaalada caafimaad ee dunida maer trump ayaa u magacaabay nin awalba hay-addan huu dhaliilsanaa sidoo kalena aan aaminsanayn waxtarnimada tallaalada ninkaas oo ah robert f kennedy oo noqonaya wasiirka caafimaadka maraykanka labadii kun iyo labaatankiina markaas ugu xilka haya maer trump ayaa ka baxay w h o isagoo ku eedeeyey inay la jirsatay china laakiin go-aankaas ayaa waxaa dib uga noqday oo mar kale ku biiray madaxweyne biden marka uu isagu madaxweynaha noqday maer trump ayaa wacad ku maraya in qarashka maraykanku uu ku bixin jiray w h o uu hadda u wareejinayo arrimaha caafimaadka gudaha dalka maraykanka ciidamada israa'iil ayaa ka daadgureeyey cisbitaalka la yidhaahdo indonesian hosbital oo ku yaala waqooyiga khaza sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee khaza taasoo ku khasabtay dadka bukaankaa in qaarkood xataa lug ay uga baxaan si ay u tagaan cisbitaal kale oo in u jiraama kilomitro ku yaala khaza city cisbitaalkan oo ka mida cisbitaalla yar oo qayb ahaan ka shaqaynaya khaza ayaa ku yaala meel ciidanka israa'iil ay howlgallo ballaaran ka wadeen muddo bilooda israa'iil ayaa sheegtay in howlgalla ay ka wado beytlahiya beyt hanuun iyo jabaaliya oo iyagu ku dhow cisbitaalka iyadoo ku beegsanaysa mintidiinta xamaas falastiiniyiinta ayaase ku eedeeyay israa'iil inay doonayso inay gebi ahaanba dadka ka rarto waqooyiga khaza si halkaasi ay uga abuurto ama uga samaysa waxaba farsoonka la yidhahdo ama meel u dhaxaysa iyaga iyo falastiiniyiinta balse israa'iil ayaa eedahaasu iyadu dafirtay mun al burshri oo u hadlay wasaama ama madax ka ah wasaaradda caafimaadka khaza ayaa sheegay in ciidanka israa'iil ay amreen in gebi ahaanba dadka laga bixiyo maalintii isniinta ahayd isla subaxii talaadada ahaydna halkaasi weerar ay ku soo qaadeen saadaasha hawada berita magaalada melbourne waa roobab dabayla isu bedelaya soddon iyo sagaal ayay sagaaraysaa waa maalin aada u kulul barita berito oo khamiisa magaalada sydney waa cadceed iyo labaatan iyo sagaal digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo laba senti oo doolarka maraykanka ah
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somaali